deegaano ka tirsan gobollada baa iyo bokool waxaa ka jira cabasho ka soo yaraysa dadka deegaanka oo ku aadan in wax gargaar ah aysan helin dadka xili goobaha ay ku sugan yihiin dagaalyahanno ka tirsan xarakada al-shabaab golaha wasiirada maamulka koonfur galbeed oo arrintaa kulan ka yeeshay ayaa isku raacay amniga in wax laga qabto marka ugu horreysa kadibna gargaar bini-aadamnimo la gaarsiiyo dadka ku go-doonsan sidaana waxaa idaacadda kulmiyo u sheegay wasiirka arrimaha gudaha maamulka koonfur galbeed cabdiraxmaan aadan fiqi dabcan horta dhulkan hadda la haysto iyo meelo kaleo kamid ah oo maaragtay deegaanka kamid ahba arimo xagga amnigaa ka jiraan badan dawladda waxaa uga qorshaysan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxaa uga qorshaysan istraatiiji amni ah oo maaragtay wasaaradda amniga ay hormuud ka tahay straatiijigaas istraatiijiyadaas waxaa loogu talagalay insha allah deegaanada hadda ka maqana in gacanta dawladda ay kusoo noqdaan deegaanada kale oo maaragtay gacanta dawladda ku jira hase ahaatee amnigooda sida wanaagsan aan usugmayna insha allah amnigooda la sugo si dadka dhibaatada haysta looga dulqaado loona gaarsiiyo adeega maaragtay ay u baahan yihiin ay dawladda gaarsiiyo hadii ilaahay
wasiirka arrimaha gudaha maamulka koonfur galbeed ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in maamulkooda aysan ka seexan doonin sidii loo gacan qaban lahaa dadka shacabka ah ee ku nool deegaanada uu ka arrimiyo maamulkaasi waxaana uu sheegay u gargaaridda shacabka inay kala kaashan doonaan dowladda federaalk ah ee soomaaliya iyo wadamada caalamka ee deeqaha bixiya maamulka wuxuu qolay wala xiriiray dowladda federaalk soomaaliya iyo dhammaan dowladaha dariska ah sida kenya iyo ethoobiya ujeedada ugu muhiimsan waxay ahayd maaragtay sidii dan dadkan haysata ee shacabkan ku nool deegaanada koonfur galbeed soomaaliya dowlada goboleedku mas-uulka yahay sidii dhibka haysta looga dulqaadi lahaa adeegyada ay u baahan yihiin maaragtay loo gaarsiin lahaa xagga bulshada iyo xildhibaanada marka insha allah shirka maantana wuxuu ka mid yahay shirarka muhiimka ah ee ee golaha wasiirada dowladdu ay maaragtay ay xooga ku saarayaan sidii dhibaatadan hadda aan ka hadlayno xagga amniga looga saari lahaa shacabka shacabkana loo gaarsiin lahaa bashbaashi barwaaqo iyo maaragtay horumar hadalkaa ka soo yeeray maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa imaanaya xilli degaano hoostaga maamulkaasi shacabka ku nool aysan helin gargaar bini-aadinimo